waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
nasteexa waxa aad aliftay riwaayad la magac baxday buufis maxaad arrintaasi oga jeeday ood faahfaahin naga siin kartaa
haa walaal riwaayadda aan qoray sheekasaneedka waxaan ugu magacdaray buufis buufis oo ah erey soomaali ah oosan horey u jirin laakiin waqtigii burburkii kadib noqday mid aada caan u ah oo weliba sagaashameeyadii aada kaga bilowday dhinacaas iyo qaxootiga kenya ku sugan dhalinyarta dhinaceeda kadibna haatan noqday magac caan ah oo dadka dhan garanayaan macnihiisana loola jeedo qofka dhoof jeceyl marka uu ku dhaco marka riwaayadda waxay ka sheekeynaysaa dad badan oo ku dhacay dhoof jeceylkaas marka sidaas ayaan ugu magac daray ereygu waxaan jeclaha in uu ka yimid erey ahaan buuf fin ama buufi qofka in uu hawo iska soo bixiyo maadaama qofka dhib badan iyo duruufo badan uu maray uu waxaas gudihiisa ku jiro uu doonayo inuu iska bixiyo inay saa macno ahaan tahayba ila tahay ilaa haddana ma jiro ereygoo lagu heshigay oo qaamuuska soomaaliga ku jira buufis ahaan wuxuu yahay laakiin sidaabay markaan baaray igula dhawaatay
si fiican riwaayadaadan adigoo jooga qaahiro weliba aada qortay yaad kula hadlaysaa boofisku maadaama dhibkiisa uu fara badan yahay meelo badanna taabtay yaad kula hadlaysaa
riwaayadani horta inta badan waxay ka hadlaysaa mucaanaadka ama dhibka badan ee soo wajaha dadka boofiska qaba weliba ugu badan yihiin dadka qaxootinimo usoo galay dhulalka dariska marka bulshada inta badan ee taagta daran ee tabaaleysan ma jiro cid u hadasho codkooda soo gaarsiisa dadka kale marka sidaa awgeed waxaan jeclaaday inta badan ayaan la shaqeeyay qaxootiga waxyaabaha badan aan ka ogaaday noloshooda inta aan ku jiray samafalka in aan usoo gudbiyo dadka dhacdooyin fara badan oo xaqiiq ah si ay u ogaadaan dadkaasi xaaladda buufiska ahee qaba
gartay si gaara yaad ku taabatay ama shakhsiyaadka iyo dhacdooyinka aad ku taabatay maadaama buufisku uu weyn yahay ama iska dheer yahay xaaladihiisku iyo dhibaatooyinkiisuna ay fara badan yihiin yaad ku taabatay ma da-yarta ma haweenka ma bal noo gudagal si gaara waxa riwaayadaada ay khusayso ama ama qoraalkaagu uu khuseeyo dadku si ay u fahmaan riwaayad markaan leenahay wax la qoray oo qoraala ayaan af soomaali ahaan uga jeednaa afka carabiga riwaayad bay ku noqon sax
sax si sheekasaneeda waa usoo gudbiyey adig ku dhawaad toban qof way ka sheekeynaysaa noloshooda laakiin aada waxay uga hadlaysaa gabar iyo walaalkeed gabadhaasoo reer hargeysa ah oo uu haleelayo buufiskaas kadibna ay soo raadinayso meesha ugu dhowey fursad loof ka heli karto oo isleedahay qaxootiba qaahiro lagu qaabilaa unisee arta xafiis ku leh bas bay ku imaakeed qaahiro oo booyadoo dhul bay usoo gadaysaa marka gabadhaas nolosheedan kala hadlay ka hadlay inta ay joogtay qaahiro waxyaabii ay la kulantay iyadoo xaalado adag oyna hore u qorsheynaynin ay ku dhaceen ay ka mid tahay marka hore inuusan u n c r ka uusan qaadanin qaxootinimo u aqbalin waktigan qof hargeysa ka yimid iyagoo ku tilmaamaya magaalo xasiloon inuu ka yimid marka iyadoo waxaa hadday isku kalifta xitaa waxyaabo badan oo khatar ay samaysay haddana waxaa ku dhacay cudurkii kansarka naafaha inta ay ku jirtay raxladaas docofka ay ku raadinaysay marka xaalado aada u badan ayaa adag a soo wajahay oon haatan kusoo koobi karin waraysiga
waan gartay qofku markuu intuu ka yimaado xagga east africa meesha doontaba ha noqoto somalilan ama soomaaliya ama kenya ee uu yimaado qaahiro kale isaga oo qaahiro marar badan aan ogeyn dad in laga qaadi jiray qaxootiga oo buufiskii markii hore meelaha loola soo carari jiray ahayd haddana tahriibkii laftiisii uu ka furmay soomaalidu markay timaado miyaa la kala saaraa oo mase si guud baa loo qaabilaayo qofku hadduu soomaaliba u muuqdo ama yahay waa la qaabilaa mayay dadku u kala duwan tahay iyaga qolada dadka qaadaya qaxootiga
way u kala duwantahay unisee aarta waxay qaadataa un qof ka yimid meelo xaalad adag ay ka jirto ee duruufo adag sida muqdisho iyo hareeraheeda marka qofka ay qaxootinimo siinayaan waa in uu siyaasadaha ay dejisteen uu yahay qof ku dabadmaya sax tahriibka uu ka furmay tahriibkaoo dhowaanahanba dadku way ka tahriibayeen dhinaca badda oo khatarta ah bay marayeen marka taasi way furan tahay ciddii doonaysa laakiin haddaan ka hadlayna uncarta waxay qaadishaa meelo dagaalo ama duruufi adag ka jirto oo ugu horeysa muqdisho iyo xaaye nawaaxigeeda
marka maxay tahay marka sida ay u kala geeyaan ma macnaha waxay qofka dhahayaan hadduu hargeysa sheegto oo kale kamaada imaanin meeshii dhibka lahayd mase qofku dokumentiga uu wato ma waxyaabaha ay ku kala saarayaan ereyooyinka miya
ha qofka documentigiisaa cadaynaya meesha uu ka yimid muqdisho ka yimid waa meelahay ku qaabilaan dadka laakiin hadduu hargeysa iyo ka yimid iyo meelaha kale xasiloon waa waxa ay leeyihiin maama u jeedaan wax ay ku siiyaan aqoonsi qaxoonti
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali